asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada warka barqanimo idaacadda star f m qodobbada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirka gaadiidka iyo waddooyinka oo sheegay in aan la dhammaystirin siddeed boqol oo mashaariic ah ingiriiska oo safiir cusub u soo magacaabay dalkani kenya barasabka kakameyga uu doonaya in ismaamullada ay lahaadaan miisaaniyad ka madax bannaan dowladda dhanka soomaaliya waxaad ku maqli doontaan madaxweyne xasan sheekh oo soo xidhay tartanka qur-aanka kariimka ee bisha ramadaan barqa wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu waaweyn waa barqanimo khamiisa taarikhduna waxay ku beegan tahay labaatanka bisha afaraad ee abril sanadka labada kun saddex iyo labaatanka usoo dhowaada qodobadaasi oo kuwo kale oo faahfaahsan wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo waddooyinka ee dalka kibjumba murkumen ayaa sheegay in wixii ka horeeyey bishii labaad ee sanadkan aan la dhammaystirin mashaariic gaaraya siddeed boqol xilli uu ka soo hormuuqday baarlamaanka ayuu murkumeen markaasi xusay in dowladda dhexe aynan bilaabi doonin mashaariic cusub oo dhanka kaabayaasha ah waxa uu arrintan u aaneeyey gaabad dhaqaale oo soo food saaray maalgelinta barnaamijyada horumarineed wasiirka ayaa xusay in lacag dhan toddoba boqol lixdan iyo saddex bilyan oo shilin horey loogu qoondeeyey dhaqangelinta mashaariicda uu hakadka ku yimid murkumeen ayaa xildhibaanada u sheegay inaynan bilaabi doonin mashruuc aan loo helin amaah lagu maalgeliyo wasiirka ayaa carabka ku adkeeyey in iyadoo lagu salaynayo xaaladda dhaqaale ee dalka maamulka kenya kuwanza uu go-aansaday in mashaariic dheeraad ah la bilaabo keliya haddii ay maalgeliyaan ama maalgelinayaan saaxiibada kenya ee dhanka horumarka sidoo kale waxa uu xusay in wasaaradda gaadiidka iyo waddooyinka aynan weli bixinin boqol afartan iyo shan bilyan oo shilin oo ay ku leeyihiin qandarasyaal fuliyey barnaamijyo kala duwan qandarasleydan ayuu wasiirku sheegay inay isugu jiraan kuwo maxalli ah iyo kuwo shisheeye ah murkumeen ayaa sheegay inay wasaaradda maaliyadda la kaashanayaan sidii loogu oggolaan lahaa inay la heshiiyaan qaar ka mid ah qandaraaslayaasha kuwaasoo doonaya inay mashaariicda sii wadaan iyadoo qorsho la adeegsanaya boqortooyada ingiriiska ayaa batrick raalli ahaada dhegeystayaal boqortooyada ingiriiska ayaa patrick neil wegen usoo magacaawday inuu noqdo safiirka ku matalaya dalkani kenya waxa uu qorshuhu yahay inuu bedelo jen mariot oo uu muddo xileedkeedu ku egyahay dhammaadka bisha lixaad ee sanadkan jen mariot ayaa muddo afar sana ahayd safiirka ingiriiska ee dalka qoraal ay soo dhigtay barta twitter-ka ayay ku sheegtay inay u xiisi doonto dalka iyo dadka kenyaanka ah wararka ayaa intaasi ku danaya in jen mariot loo wareejinaya xarun kale oo diblomaasiyadeed patrick neil wegan ayaa bishii lixaad ee sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii loo magacaabay safiirka ingiriiska ee israel xilkaas oo ilaayo hadda haya sidoo kale waxa uu horey u soo noqday safiirkii ingiriiska ku matalayay soomaaliya iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ee d r c waxaa lagu soo waramayaa in uu dab qabsaday qeybta ay ardayda seexdaan ee jaamacadda kabiyanga ah oo ku taalla deegaanka belguud ee ismaamulka kerijo wararka ayaa intaasi ku daraya in dabka uu burburiyey hanti aan weli qiimaheedu la cayimin waxaa looga shakisan yahay ama laga shakisan yahayba in cilad ay ku timid korontada ay sababtay inay gubato qeybo ka mid ah meelaha ay ardayda seexdaan ilaa iyo hadda ma jirto cid lasoo tabiyey inay waxyeelo ka soo gaartay dhacdadandawaa dhacdadan dabka ah guddoomiyaha ismaamulka kakameega ee galbeedka dalka fernandes baraza ayaa sheegay in ay doonayaan in ismaamulada ay lahaadaan miisaaniyad u gaar ah oo aynan dowladdaoo dowladda sare ka sugin inay dhaqaale u qoondeyso sannad kasta waxa uu carabka ku adkeeyey in tani ay meesha ka saaraysa caqabadaha ay ismaamullada ku qabaan lacagaha ay dowladda sare siisa ee ka soo dibdhaca arrintan ayuu ka hadlay xilli waraysi gaara siinayey idaacadda maxalliga ah ee radio citizen
Ndiposa sisi kama gavana tunasinikisha tuwe na independence wa national treasury ambayo itakuwa inaangalia katiba inasema nini, pesa ambazo uh, KRA imekusanya ni pesa ngapi, uh, commission for revenue allocation ambayo inajulikana kwa katiba article 216 uh, kazi ambayo CRA inafanya ni kuamua pesa ngapi zinaenda kwa counties na pesa ngapi zinaenda kwa national governments uh, na pesa ngapi zinaenda kulipa zile loans uh, public debts. So recommendation ikitoka kwa CRA uh, National Treasury inataka inatakana ifanikishe pesa za kuja kwa counties na kwenda kwa national government na sio kulemea counties. And yet tukiangalia functions mingi sana, mambo ya afya, mambo ya kilimo, mambo ya maji, hizo functions zimekuwa devolved, lakini pesa bado imekwama kule juu.
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo soo xiray tartanka qur-aanka kariimka ah ee bisha barakaysan ayaa abaalmarino guddoonsiiyey haliyada kaalimaha hore ka galay tartanka sanadkan madaxweynaha ayaa tilmaamay in tartankan qur-aanka kariimka ah wiilasha iyo gabdhaha ka qayb galay culimmadii hogaamisay iyo dowladda soo qabanqaabisay ee ka turjumayso sida shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay uga dhigan tahay ama uga dhigan yihiin diintooda ugana shaqeynayaan waa barashadeeda iyo weliba ku dhaqankeeda xasan sheekh oo sheegay in dowladnimada soomaaliyeed ay aasaas u tahay ilaalinta diinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa abaalmarin dhan labaatan kun oo doolar waxa uu guddoonsiiyey cabdifataax axmed maxamed oo kaalinta koowaad u galay sanadka tartanka qur-aanka kariimka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidoo kale madaxweynaha soomaaliya abaalmarino kala guddoonsiiyey xufada kale ah saabiriin xasan maxamed cabdulqaadir yuusuf maxamed xuseen maxamed cabdulle iyo maxamed ibraahim maxamed oo galay kaalmaha hore ee tartanka maruu arrimahan ka hadlayey ayaa hadalladiisa waxaa ka mid ahaa
inta ay masaajiduna dad muxsiniin ah ay dhisayaan dugsiyada qur-aankana sidoo kale ay dhisayaan dowladduna ay joogto mashaariic waaweynna dowladdu ay fuliso oo dugsiyana ka waaweyn masaajidana ka waaweyn dowladdu ay qabanayso laakiin masaajidkii iyo dugsiga aanay saa u soo dhuganayn waxbaa waxbaa weli naga naga naga khaldan sina naga ah dowladdu waxay mas-uul ka tahay oo loo dhiibay waxa dadka ka dhexeeya waxa ummadda soomaaliyeed ee dalka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya degan ee leh ka dhexeeyana koow waxaa ka ah diinta islaamka dowladdu waxyaabaha inay xoojiso la rabo marka waxa ugu horeeyo waa waxyaabaha diinta afka dhaqanka suuban maxaanku idhahdaye amniga wadooyinka la maraayo tacliinta la baranaayo caafimaadka caamka ee maxaanku idhahdaye mujtamaca muxuu ahay ilaalinadiisa waxa qiyamka ummaddu ay leedahay dowladdu waxaasaa laga rabaa inay ilaaliso lagama raba inay ilaaliso qofka dukaankiisa ganacsigaasuu u faa-idi lahay iyo kansoo maya intaas marka la ilaaliyo oo si fiican loo ilaaliyo kii ganacsanayana waa faa-iidayaa mujtamaceenna waxaa afka qalaad lagu yihahdo social engineering re-engineering yacni inaan dib u qaabeyno oon u handasayno mujtamaceenu u baahan yahay inaan u wada istaagno unu u baahan yahay istaagga ugu horeeya meesha ka imaanaan culimada soomaaliyeed waay inta kalena inay muxuu ahay wanaagga ay ka raacda waxaa noo ballana kitaabkaas kor uma hayn karno shaksi shaksi uma hayn karno qof qof uma hayn karno qofkaasi waa cibaadaystay asaa toose asaa allihiisii ku xirmay waa fiican yahay laakiin ree ree reediisa dhinaciisa haddii dadka lagu dhacaa oo lagu dilaa oo gabdhaha lagu kufsanaa oo maxoon kale masaajidda lagu lagu boobaa oo maxaanka lagu waxaynaa waa dadaasha laakiin dadaalkaadii waxbaa ka dhiman weli dadaalkaadii waxbaa ka dhiman danta caamkaa aan u istaagno danta caamkaana diintaa ugu horeysa haddii alla yihah waxaan rabnaa ahlulqur'aan sida loo sheegay marka sida injineerka iyo dhammaanteen fahamka dowladnimadu haddou naga noo tooso wax kale waa noo toosaya waar dowladdu mas-uulka ma aha waxyaabaha na dhibo oo madaxweynaha dhibo ra-iisul wasaaraha wasiirka xildhibaanka qofka mas-uulkaa dhibo waxaa ka mid a qofkaan meel iigey qofkaan ii shaqaalay meel dhaadhacla iigey meel dhaadhacla iigey macnaheeda maxaa waaye meeloo wax ka xada iigey waaye dhaadhac wixii uu dowladda u kulahay mishaar waaye waa helayaa qofka laakiin maxaa maxaa u dheer intaas waa meel oo wax ka xada ii geey ceeb waaye qofaa imaan wuxuu ku lahaa aniga qofaa dekedaan rabaa kastamka dekeda maa kastamkaan rabaa immigrationkaan rabaa xisaabiyaha guud in la maxaa nalo nala siiyaan rabnaa ee xaggaan rabnaa dhammaan waa maxay fahamkeyga in wax la xadale waaye waxaasoo dhan qof raadina mugaad aragtid inuu wax xadale waaye
ciidamada amniga ayaa si wadajir howlgallo ballaaran uga sameeyey degmooyinkii ugu darnaa ee ciyaalweerada iyo weliba burcadu ay dhibaatooyinka ka geysan jireen caasimada soomaaliya howlgalkan oo ay si wadajir ah u sameeyeen ciidamada booliska nabad sugidda iyo ciidanka xasilinta caasimada ee boolis militaria ayaa laga sameeyey degmooyin ay ka mid tahay karaan waxaana ay qayb ka tahay howlgallo soo socday bisha barakeysan ee ramadaan iyo u diyaargarowga maalmaha ciidda ciidamada ayaa mid mid u baarayay baabuurtii maraysay halkaasi iyo dadkii ku sugnaa sidoo kale ciidamada ayaa gacanta ku soo dhigay maandooriyaha xashiishka iyo dadkii ka ganacsanayay xaafadda yakshid taliyaha booliska qaybta bari ee gobolka banaadir aadan caraale ayaa ka warbixiyey howlgalka degmooyinkan laga sameeyey
tijaabadii ugu horreysay ee inta bisha rabadaan ka baxday waad aragteen nabadaa lagu afuray nabadaan lagu soomaayey wax badan ma dhinna waxaa inoo haray wakhtiyo yaroo maxaa la lahaa afar iyo labaatan saac iyo wax kastii yaraa rabadaankii ka haray alxamdulillah waxaan rajaynaa in nabad lagu ciidi doono oo nabad noogu dhammaystirmi doono intaa hadda aan soo aragnay intaa kadib waxaan u baahan nahay haddaan nahay dadka qaybta bari degan ama haddaad tihiin dadka qaybta bari dadka ku nool waxaan rabnaa inaan ila wadaagno magaaladii ama qaybtan waqooyiga magaalada muqdisho amnigeeda waa wax badanaa wax laga sheegay laakiin waxaan u baahan nahay inaad kaashataan ciidamada ama boliis leh ama nabad sugid leh ama boliisiya militaariga leh ee shaqaynaysa inaad kaashataan wax ka beddeshaan amnigiinna si aad ugu naalootaan ama ubadkiina ugu naaloodo amni ugu naaloodo
guddoomiyaasha degmooyinka kaaraan iyo yakshid oo howlgallada laga sameeyey degmooyinkooda ayaa soo dhoweeyey dadaalada ciidamada booliska
ciidamada amniga ee qaybahooda kala duwan anagu kala qaadaynin aad iyo aaday u mahadsan yihiin sida har iyo habeenba ugu taagan yihiin sugidda amniga magaalada muqdisho caawa waxaa kormeer noogu yimid taliyaasha gobolka booliska iyo nabad sugidda aad iyo aad ugu mahad celinayna kormeerkay ku imaadeen degmooyinka yaakshiid iyo kaaraan shacabkii markii aan dhex galnay oo waraysanane alxamdulilah maxay sheegeen isbeddel weyn in magaalada ka dhacay degmada kaaraan maalmahan waxaan u maleeyahay indhaha gobolka banaadir iyo muxuu ahay caalamku way ku soo jeedeen alxamdulilah waxaan ka mahad celihaynaa ciidamada iyo howsha qaran oo ka socoto iyo saraakiisha oo caawa muxuu ahay kormeerka dheer ka gashay degmada kaaraan geesi daafaheeda kala duwan soo martay waxaan leenahay waa mahadsantihiin guddoomiyaha gobo guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir iyo saraakiisha taliyaasha gobolkaba waa mahadsantihiin aan leenahay maadaama ay caawa kormeer dheer ku soo mareen rugaha ciidamada ee degayiin ay ka howlgalaan
bulshada ku nool caasimadda ayaa dhankooda iyaguna soo dhoweeyey howlgalladan amni iyagoo sheegay inay xasilooni amni dareemayaan dhanka caalamka haddii aan weegno ugu yaraan laba boqol iyo toddobaatan ruux ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen dagaalada ka taagan dalka suudaan isku dhacyada u dhexeeya ciidamada qalabka sida ee dalkaasi iyo saraakiisha sida militariga u tababaran ee r s f ayaa soo bilowday sabtidii lasoo dhaafay tirada dhimashada ee ka dhashay iskudhacyada waxaa warbaahinta u xaqiijiyey safaaradaha ay afar iyo toban waddan ku leeyihiin caasimadda suudaan ee khartuum oo bayaan soo saaray inkastoo xoogaga r s f ay sheegeen inay tixgelinayaan xabad joojin haddana waxaa lagu soo waramayaa in weli gudaha magaalada khartuum rasaas laga maqlaya dhanka kale xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay inuu maanta la kulmi doono madaxda midowda afrika ururka dalalka carbeed iyo urur goboleedka igaad si looga wada hadlo xaaladda cakiran ee ka taagan dalka suudaan qodobkaasi